ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa maanta waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayey warbixinta maamulka ee maaliyadda dalka oo ka hadlaysay guulihii laga gaaray hanaanka maaliyadda dalka tobankii sana ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya munaasabadda daafurkeeda ayaa waxa uu sheegay in jid dheer loo soo maray dib u habeynta iyo weliba dib u casriyeenta hanaanka horumarinta maaliyadda dalka oo maanta toban sano jirsaday ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya munaasabadda ayaa ku nuxnuxsaday guulaha maamulka maaliyadeed ay gaadhay dowladda soomaaliya waxaana uu xusay in soomaaliya maanta ay leedahay nidaam adag oo casri ah laguna kalsoon yahay kaas oo soobay in deentii laga cafiyo dalka islamarkaana dalka uu u horseedayo isbeddel dhaqaale iyo weliba horumarro dhaba laga sameeyo dalkan wuxuu soo galay geedisocod dheer sidaas la sheegay toban sano oo laga soo bilaabay nidaamka maaliyadda uu ahaa dee nidaamkii aynu kulligeen usoo wada joognay safka dhaadheer loo geli jiray deedna jeebka lagu qaadi jiray oo wax lagu qiyaaso dee markaas aan lahayn oo dee aan single treasuryga ama hal account uusan jirin oo deedna mararka qaarkood culayso badan ay imaan jireen meeshaasa laga soo guuray geedi dheer baa lasoo qaaday maanta waxaan joognaa meeshaan quruxda badan oo nidaamkeenu yahay nidaam maaliyadeed oo adag oo casri ah oo digitalizationkii la keenay oo de payment systemka la sheegay hadda aan wada dhagaysanaynay oo aanu wada naqaano aynu ku shaqayno oo ay adag tahay in ay meelo wax ka soo galgalaan ama dabayla soo galaan ay aada iyo aada u adag tahay oo ah nidaam lagu kalsoon yahay oo aada iyo aad ammaanadiisa iyo shaqadiisu ay u adag tahay